والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من تعوذ بالله من الكسل هذا كان باب في ذكر من تعوذ بالله من الكسل بل وحو بابي سيهي خاصة أدعية رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه دعوين كيسية استعادات كيسيبا إنه إيمان أيه ciddii iyadu ma angashay ilaahee kama angashay min alkasal wahsiga wahsigu kolley de waa khuluq aada u xun weeye waa ruuxii oo wax qabsan karaya wixii awood uloo ka caajisa ka wahsada la iman waaya oo taasoo markaa hadday khayrkii noqoto iyo haddii wixii kale anfacayeyba ay noqoto waa khuluq markaa ee adigu akhlaaqda xunxun iyo sifaadkaa xunxun kaba mida haddaba bal wixii kuba soo arooray dee uu dhammaantii maahe waa wax ka mida ah in ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisto inuu ruuxa ka magangeliyo ka ilaaliyo ka xafido khuluqa kasalkaa bal taas buu baabkeediya bal ducataas ay ku sugan tahay noo imanaysa qaala alimaamu almualifu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa laysu qaala xadaanii ibnu اlhaadi can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi annahu qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu bal sanadka sheekh bukhaari wuxuu ku bilaabay dee ninkan uu magaciisii uu sheegay magacii aabihii aanu raacin n marka dee shaksi wax ka badani magacii ay wada leeyihiine wixii lagu kala duwayey ama magaca aabba ha noqoto ama wax kale aanay raacina waxaaba kutubta musalaxa ama dee ay kuba magacaabaan nooca almuhmal macnaa mubham waa iyadoo fulanun laba yidhaaho oo ruuxaa laba qariyey magaciisiiba muhmalna waxay yidhaahaan waa kaa wixii dee isaga ka soo cilaa ciddii kale la wadaagsanaysay aan laba raacin taas baa la yidhaha dee kol kol ishkaal waa keenaa kol haddii ruux wax ka badan magacan uu leeyahay oo aan lakala qa maalan wixii lagu kala soocayeyna aan lala iman ishkaal sanadkii waa ku keenaa waxaana inaguba soo noqnoqonaya in cabdullaahi bni moxamed ilmusnadi oo waxa weeyaan sheekhada bukhaariba kaba mid ah taas oo inaguba soo noqnoqotaa laakiin ninkani waa nin aynu horeba usoo maroy cabdullaahi ibnu saalix baa la yidhaah oo waayo layth ibnu sacad buu ka warinaya layth ibnu sacad buu wuxuu qori jiray kaatibkiisu ahaa abu saalix bay kunyadiisna tahay cabdullaahi ibnu saalix halkan waa kan bukhaari wax kaga wariyay kolley saxiixana tacliiqaaduu kagaba wariyaaye bal cabdullaahigani musnadi maahee waa abu saalix oo cabdullaahi ibnu saalix oo inu kitaabkana horar marar ugu soo maray layth ibnu sacadna imaamkaasna kaatibkiisa iyo kii wuxuu qoriba jirayba ahaa kaaba weeye ibnulhaadkana sanfilayo hore waynu usoo maray haadkana awowgiisa labaad buu noqonayaa oo dee waa nin hiqa oo taabiciinta raggii ugu yaryaraa ka midoo yaziid ibnu cabdillaahi ibnu usaamata bni lhaad weeye yaziid ibnu cabdillaahi ibnu usaamata bni lhaad isna waa inoo horeeyey ibnulhaad sana asaniidda waa ugu yimaadaa waana awowgiisa labaad weeye ama camr ibnu shacayb can abihi can jaddi iyada horeaan ugu soo yar joogsanay oo can abihina waa shucayb aabihii can jaddihina waa shucayb awowgii camr awowgii maaha waayo camr ibnu shucayb ibni maxamed ibni cabdillahi ibni camr ibn alcaas weeye awowgani waa cabdullahi ibni camr ibn caas haddaba cabdullahi ibni camr ibn caas baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo allahuma inii acuudu bika min alkasali waalmaqram wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal wa acuudu bika min cadaabi annaar rasuulka ilaahay baasan ku ducaysanayey waa geestee inay kollay ducadu sidaan soo aragnay waa cibaado dee min ahami alcibaadaat ba ah axaadiiseedna way noo socon doontaaba waxaa kuba sugan marka cubuudiyada xaqeedii gudashadeed iyo cibaadadan arrin kalena way noogu sugan tahay rasuulka ilaahay isticaadaadkiisi iyo istikfaaraadkiisiiyo dee tacliim wa tashriic liummati waa ummaddiisa uu barayo waxyaalihii ay ilaahay ku baryi lahaayeen iyo waxyaalaha dhibta leh ay ilaahay dee weydiisan lahayn inuu kaba ilaaliyo iyo dee ducooyinkiisii jawaamicda ah oo tacliim iyo tashriicna waa ku sugan yahay dee cibaadadan weynna waa gudanaya addoonnimada xaqeedii buu gudanayaa bal taas weeye iyadoo dee waxyaalahan ilaahay subxaana wa tacaala isaga kaba dhowruu ka xafiday daba ilaahu inii anugu acuudu waan magan gelayaa bika adiga min alkasali wahsi aan ka wahsado daacaadkii iyo khayraadkii aan ka wahsado isagoo aan cajzi jirin iyadoo dee uu rasuulka ilaahay cajziyo kasal israaciye isticaad ahaanna way jirtay oo ruuxii awoodba waayo wixii kariba waaya iyo mee isagoo karayo uu haddana naftiisa ay u dirmi weydu kaba wahsado wixii isaga anfacaya wuxu tarayey taasoo kale oo ruuxu kaba caajiso dee ruuxa si ixris calaa maa yanfacuka oo dee inuu ijtihaad iyo dadaal la yimaado wixii uu anfacayo ku dadaalo waana khuluqii fiicnaayo waa sida dee waxna uu ku gaadhayo amaa wahsigu dee waxa weeyaan wuxuu dhalaa un dee waxa weeyaan wixii danihiisii adduunyana waa seegaya un tii aakhirana wuu seegaya meelna kuma gaadhayo ee haddaba ilaah buu weydiisanayey inuu dee isagoo inagana ina barayo inaan tan ku ducaysano wahsi ka maang in wahsiga ka badbaadiyo ka ilaaliyo walmaqrami waa deenkii iyo qaantii aada buu rasuulka ilaahay tanna ilaahay weydiisan jiray inuu ka xafido ka ilaaliyo in mar la weydiiyo lagu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ma akara ma tacuudu min almaqrama badana inta aada waxa weeyaan qaanta iyo deenka iyo ilaahay ka magangelayso ayaa wuxuu ihi shaksu ina arajula idaa qarim xadaa fakadab oo wacada faakhlaf waxaasaa ka dhalanaya wuxuu hadduu daynoobo waxbuu sheegi waxaaiyo xaasaan yeelaya saasaan isaga bixinaya been buu sheegaya kuba dhacaya waxbuu ku ballan qaadi beritaan bixin saasdan baan bixin ama waqtigaasaan bixin wixii buu haddana aanu oofinahayn oo markaa in kadib iyo khulfulwacdi iyo waxyaalahaas baa ruuxu dee markaa intuu dayn lagu yeeshay aanu iskana bixin karin wuxuu ku bixiyaana aanu haysan oo waxyaalaha maha deynkii uun iyo dhibtiisii uu lahaaye waa umuuraha kale iyaguna jaanibiga ee kaba dhalanaya ilaahay buu weydiisanaya inuu kaba ilaaliyo almaqrab wacuudu waan magan gelayaa bika ilaahw adiga waxaan kumaan ayaan ku magan gelayaa min fitnati lmasiixi addajaal kaa dee fitnadiisu ay aada iyo aada u weyn tahay rasuulka ilaahay inay noo sheegay adduunyada guud ahaanba nebi aadam abuurkiisii laga bilaabo ilaa qiyaamadu dhacayso fidno ka weyni may soo marin adduunyo waa fidnata ugu weyn rasuulkaasaa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba kaa fidnadiisana waan kaa magan gelaya almasiixna in badan waxay kuba fasireen inuu faciil bimacnaa mafcuula yahay oo macnaa waa bimacna almamsuux caynan ama shiqanba waa kii dee ishiisu masaxnaydba waa ilaa ama meeshii baaba tirtiran oo dee si ileedba aanuba samaysnaynba ama waaba ilaa iyo ee kaa mamsuux way yidhaaheen oo in faciil bimacnaa mafcuulba in lafdigan masiix yahay de iyadoo ficil bimacnaa faacila lagaba dhigo xaggaa likownihi yamsaxu larda fii ayaam macduuda wuxuu ku wada marayaa maalmo kooban buu ku marayaa fartameeya dee waxaan meelihii laga ilaaliye laga xafiday ahayn oo xaggaasoo ficil bimacnaa faacila u yahayna lafdigu waa isna ixtimaal waana tafsiir ahaan dajaalna waa kaa dee beenta badan dee ilaahnimaabuu sheeganayaayo waa kaas un janno iyo naar watu isagu hayaabuu sheeganaya waa kaa dajaalkaah kaa finadiisana ilaah markaa waxaan ku weydiisanaya adiga ilaaliso waacuudu bika min cadaabi naar naar cadaabkeedna waan kaa maangelaya bal isticaadaadkii rasuulka maxalu shaahidkuna waa min de min alkasrta xadaثna musa qaala xadaثna xamaad qaala akhbarana mxamed bnu ziyaad can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam وعn cطا bn abi maymunata can abi raafici can abi hurayrata qaala kan الnabiyu slى اllahu عalيه wasalam bal sanad kolley waxaan filayaa xamaadka horta waa xamaad ibnu salama waxa horaan usoo sheegnay muuse bnu ismaaciil tamudaki waa raawiyatu xamaad weeye ninka xamaad badna aada wuxuga warin jiray weeye xamaad ibnu zayd waxaa ka wariya lakiin waxaa dhici karta in wax yaroo koobanoo fara lagu tiriyo wuxuu ka wariya ay noqoto maxamed ibnu ziyaad aljumaxina waa nin isaguna kolley dee ninka abu hurayraba ka warina taabici oo siqon filaya inaan soo maray sanad labaad buu imaka u laabmo xamaad baa muxuu yihi akhbaranaa muxamedun can abi hurayrata haddana waa maxay xamaad baa wuxuu ka warinayaa can cadaa ibni abi maymuuna waa nin taabiciya oo kolley dabaqadii qataada iyo zuhriya dabaqadaas reer basra abu mucaad laba idhaa abu maymuunahana maniic baa lagu magacaabaa waa nin hiqa abu cadaasa baa wuxuu ka warinayaa abi raafic oo dee taabici weyn aynu hore usoo maray a nufeyc asaayiq kaas abi hurayre ka warinaya oo markaa laba sanadun baa xamaad wada leeyahy oo kala yar tiro yar mid waa ama maxamed ibnu ziyaad can abi hurayrata midna waa cadaa ibnu abi maymuuna can abi raaficin can abi hurayrata matniga xadiidkuna waa kanoo qaala wuxuu ihi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala bilaahi ilaahay min shari lmaxyaa waa nolosha ama sarmiimiya bimacna alxayaat weeye nolosha sharkeeda iyo fitanteeda ayuu ilaahay ka magangeli jiray macnaha ilaahay buu weydiisan jiray fitanta adduunyo ama intaa la nooliyay waxa fitan ee yimaadaba sharkaas inuu ilaahay ka ilaaliyo ka xafido walmamaati geerida fitantee sharkiisa ama fitanteeda waa markaa ruuxa sakaraadku qabto khaatimadu ka xumaato qabriga marka la geliyo oo ay labadii malag waxweydiiyaan uu qowlkii haabitka ku sugnaan waayo la waafajin waayo iyo wixii kaba dambeeyaba taas baa waxa weeye ilaahay iyaduna uu ka magangeli jiray wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa oo dee kolley su-aalaha kaba dhalanaiyo jawaabtu waxay noqoto ruuxii aan ilaahay qowlka haabitka aan kuba sugin dee cadaab baa u bilaabmaya dhib baa u bilaabmaysa haddaba ka cadaab alqabr wa shari almasiix adajaal kaa isago almasiix lafdigana waa ta aan soo yar macnaynay waxaa almasiix looba yidhi sayd ahaan oo haddaan dee ficil bimacnaa mafcuula kaba dhigno ama haddii ficil bimacnaa faacila aan kaba dhigno addajaal isagana sharkiisa bal xadiidkana kolley waa xadiiin dee markaan eegno hadduu alfaada xataa ziyaada lahaana bal saxiixa bay noogba wada sugan kolley ha uga tiiriyo sheekha sharaxa li axmed iyo ibnu xibbaan iyo dee waa sanad ahaan marka la eegala xadiidka asalkiisu labada saxiixba waa wuxuu kuba sugan yahay waxaana baabka u baabaysnaa man tacawada billahi min alkasal halkan riwaayadan dambe kuma sugna alkasal riwaayadii horeu inooguba sugan yahay taas baa shaahidkii xadiidku dee kolleyna taasun kuma dhammayna xadiid anaso iyadana tacawud billahi min alkasal iyo xadiid saacadiya way jiraan oo axaadiid kalaa jirtee laakiin bal xadiidka dariiqan iyo intan uu soo dhigtay siyaadadii kuma sugna ama alkasal kumaba sugne oo munaasabadii daahir maaha maxalushaahidkii daahir maaha maxalushaahidku ka hore ayuunbuu kaba muuqdaa ama uu kuba sugan yahay baabun man lam yas'al illaha yaqdab calayh baabkana wuxuu baabaysan yahay waa fii bayaani anahu man lam yas'al ruuxa aan baryin weydiisa allaha ilaahay aan baryin yaqdab calayh ilahay waa u cadhoodaa wuu cadhoonaya ibnu aadam waa taasoo dee baryada ayuu kugu nacayaayo waa taas isagii baryadaa ka cadhoonaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala khasaa-intiisna aanay marna islimahayn in waxa weeye ruuxu hadduu baryi waayo uu u cadhoonayaaba macnaa dee baryadii waa tan cibaadada weyna waxna lagu helayo ama adduunyada wixii ha ku helo wixi uu doonaya ama wax laba mida ama bilaayaha lagaga sarfiyo ama aakhiraha kuba helo way noo dambaysaana xadiidka horena waan usoo qaadqaada ruuxu hadduu de haddaba baryadiisa kaba tagu baryi waayana ilaahay subxaana wa tacaala waa u cadhoonaya dee gees kalena kan had iyo goor baryaya baryadiisa laazimaya ilaahay waa jeceliyo in allaha yuxibu lmulxiina fi dducaa kuwa duxada ku xeel dheeraada laazima badsada rabbi subxaana wa tacaala isagoo wixii ay doonayeen oo aqbalaya udcuunii astajib lakum ayuu jecel yahay kana abaalmarinaya kan isaga su-aashiisa ka tegayna ilaahay waaba cadhoonaya bal xadiidka laftigiisiiba weeye way allahu yaqdabu in tarakta su-aalah wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu xadaثna cabdالlahi بn mحamedi waa jucfigii maka kani musnadi qaala xadaثna marwan bnu mucaawiyata قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه بل كل dee sanad kasta haddii lagu joogsado waa waxay dhici kartaa casharku inaanu soconba haddana dee marka ruux cusub yahay dhici kartana inuu halkaasun kuba sugan yahay inuu meel dambe kuba dambayna dhaafidiisuna dee waxay kole waxweyn baahunbaaba maqnaanaya sanadka xadiidkana bal laba shaksi waa labadan saxaabiga ka soo horeeya oo aan filayo inaynaan hore usoo marin baa jira mid waa abulmaliix ninkan laba yidhaaho magaciisina waa kan bukhaari inoo raaciyo sabiixun sabiix baa magaciisa la yidhaah tirmidi baaba markuu xadiidkan warinayey ayuu ka cabiray ismigiisa sabiix baa la yidhaayo samictu muxamadan yaquulu wa qaala yuqaalu lahu lfarisiyu moxamedku had iyo goor soo celceliya eematniga kitaabkiisa uu kusoo celceliyana waa sheekha kitaabkan leh waa bukhaari koluu yidhaah waxbaan weydiiye kol waan maqlay halkana wuxuu idhaa cibaaradiisu ahayd intuu yidhi ninkan magaciisa sabiix baa la yidhaah ayuu ihi samictu moxamedan yaquul anaka halkan dhigtaybe moxamed waa bukhaari baan maqloo le magaciisa sabiix la yidhaahaa waxaana uu kasoo naqliyay inuu yidhi alfarisiyu nisbadaasna waa leeyahay bal waxaan leenahay magaciisa sabiix waa la yidhi xumaydna waa la yidhi bal in dariiqaa uu saa ku lahaa tirmidi dariiq kuxiguu isagu wariyey uun ayaa waxaa kuba sugnaa uun can abi xumaydin halkan dee maya can abilmaliixi xumaydin wey ama can xumaydin abilmaliixi baa kuba sugnaydoo bal xumaydna waa la yidhi sabiixan aan nidh imaka haynana waa la yidhi waa nin hiqa ah oo isagu atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mida kolley kitaabkeennan riwaayadan waa kan ku leh aladab almufrad saxiixa kuma sugna muslimna kuma sugna kutubta kalena kitaabka tirmidi iyo kitaabka ibnu maajah buu riwaayo ku leeyahay ibnu maajah iyo tirmidi iyo kitaabkeennan aladab lmufrad waa inta uu kutubtan usuusha iyo wixii soo raaca ee mualifiinta usuusha ay leeyihiin waa inta meelood uu kugaba sugan yahay kabow ama abu saalix in badan waxaan soo aragnay waana nin aada u badan marka la eego abu hureyre axaadiidiisa abu saalix oo ah dakwan ninkii maaha maanta sanadka labaad buu inoogu sugan yahay abu saalixin alkhawsiyu baa la yidhaahaa waana bal matalan marka dambe ayuu isagoo mansuuba dariiqa labaad buu inooguba iman doonaa ninkaasi hadduu hiqo ahaa iyo nin idqaan badan oo abu hureyre axaadiidiisa dadka kuwa ugu badan ba u ahaa isagio abu salama iyo isagu ninka nisaam maaha kollay heerkaa saqanimana ma joogta xaafid ibnu xajar waxaabu kaba cabiraa layin lxadiidi ee xadiidku laakiin duruqda uu leeyahay ama dee shawaahidda uu leeyahay ayuu xadiidku xoog ku yeelanaya abu saalix alkhuusi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala man lam yas'al illaaha ruuxaan ilaahay weydiisan wax baryin baryadiisii dee waxa weeyaan ka taga kadib allahu caleyh ilaahay waa u cadhoonaya oo meeshii waxna waa waayayo dee wixii ducada lagu helayey ilaahayna ducadii wuxuu ku ballan qaaday inuu aqbalayo tiima helayo bal arrintan kalena noocan dee uu muujiye si wuxuu rabbigii kaba maarmay oo kale uu beri waayo baryadiisii kaba tegay ama markay dhibi timaado uun markay dhibi qabsato unuu xusuusanayo baryayo inta kale si rabbi aanu baryahaynba nooca caynkaasana dee ilaahay subxaana wa tacaala waa ugu cadhoonayaa waa cadho ilaahayna waa ku mudanaya dee wixiina uu duco lagu helayeyna kuma helayo xadaanaa kani waa dariiq kale oo kii hore leeyahay uun sidaa daraaddeed aniga raqam igumaba yaalo raqam cusub iguma yaalo xadaanaa moxamed bnu cabdillaah waa sida nuskadayda dhacday nuskadan anigu aan hayo weeye dhacday laakiin nusqooyin kale oo xataa uu kaba mid yahay nuskada sharaxa la socotaa waxaa ku sugnayd xadaanaa moxamed bnu cubaydillaahi cabdillahi iyo cubaydillah ismu saqar iyo ismu mukabara kale waxaan leenahay inta sawaabkii waa taa kale nuskadaydan maaha sidaa ku sugan sawaab maaha ee moxamed ibnu cubaydillaahi taasoo waa nin kolley cusmaan ibnu cafaan aalkiisii mawaalidoodii ka mid ah reer madiina abu thaabitna kunyadiisu ay tahay oo hiqa ah oo bukhaari de waa kanuu toos ugaba wariya nasaa-inaysna yaanu toos uga warinina waa la wadaagsaday intaa labadaa kitaab kuba sugan yahay oo waa atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwii ugu waaweynaayeen ka weli qaala xadaثana xaatim bnu ismaaciila can abilmaliixi can abi saalixin اlkhawsiyi qaala samicta abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man lam yas'alhu ruuxaan ilaahay baryin yaqdab calayh waa jeceliya ka had iyo goor baryaya ee u khuduucaya ee isu bihinbihinaya ee u tawaaduce kaa su-aashiisa ka tegayna ilaahay subxaanaه wa tacaala uu cadhoonaya macnaa waxa weeyaan waxay noogu sugan xasi iyo adkayn iyo boorin badan oo la isku boorinayo ducada ducadna aanay noqon ruuxa markay dee wax qabsadaanuun inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala baryo markaasuun xusuusto bal markaa aanu wax shidi ahaysan iska ladan yahay inuu baryada ilaahay badiyo dee haddii uu waktigaa baryada ilaahay badiyo markay wax ku yimaadaan ducadiisi duca macruufa ayay noqonaysaayo laguma aqbalo se tacaraf ila llahi fi raha yacrifka fi shidda markaad rakha iyo barwaaqada ku jirto ilaahay isbari waa daacadiisa baryadiisa iyo waxweydiisigiisa dee markay shida timaado oba lagu garanoo dee ducadaadii kalaa laguma aqbali ama arrintii dee ruuxaas ee ruuxu dee dhibaata un xagga ilaahay ay kusoo riday ruuxu hadduu noqdo dee arrintiisi waxay noqonaysaaba tan imakaan hayno man lam yas'alhu yaqdab calayh xadaثna msdd qal xadaثna cabdاlwariث can cabdاlcaزiiz can anasin cabdاlcaزiizku waa cabdاlcaزiiz ibn rafiic weeye intaba afartan horeynu usoo aragnay صaxaabigii inta ka horeysa can anasin qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam idaa dacawtum اllaha ilaahay haddaa baridaan faczimuu gooyi oo jasmiya fi ducaai ducadii walaa taqu waatan casmi la-aantii saan soo socotay noqono walaa yaquulanna yaanu odhanin axadukum axadkiin in shi'ta ilaahu haddaad doonto fa acdinii isii fa ina allaha ilaahay laa mustakriha lahu cid qasbayso waxaan ku qasbaysaa iyada ma jirto dee bal maalan xadiidkan horeynu usoo maray baabbaynu kuba soo maray hore ama intaynaan ducooyinka ku jirno dee ma sii dheeraynba macnihiisana waan soo ogaanay ee waxa weeyaan ruuxu markaa uu ilaahay baryayo baryadii ha gooyo ha ku celceliyo ha badsado isagoo yaqiinsan in ilaahay ka aqbalayo qalbigiisu xaadiriyay taa ha ku baryo taas baa ijaabadii iyo waxa weeyaan aqbalkii uba dhow ama lagoga aqbalayaaba horeynu usoo maray idcu llahu antum muuqinuuna bilijaaba iyo waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaan min qalbin gaafilin lahi arrin kale taasi waa mid oo tan xadiidka inooguba sugan alcasmu fi ducaana macnaa ilaah waxaa isi i dembi dhaaf i naxariiso wixii isagoon waxaan eegin waayo ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iyo cadamadiisa wax ku weyni ma jirto wax yarun buu wada noqonayaa oo fa in allaha laa yatacadamu dee calayhi shay saynu hore usoo maray laakiin haddii ay noqoto ilah waxaa da ikfir lii in shita irxamnii in shita darta waxay tilmaamaysaa ruuxu sidii wax dee nooc istiqna si waxaanu kala maarmayno waxaan aanu uba baahnayn oo dee haddaad doontana i naxariiso haddaad doontana iskaba daa isaga oo waxa weeyaan waxaan raaqbo iyo taas dee in waxa weeyaan aanu waxaan uba baahnayn dee ruux dhammaanna fuqaradaasaana ilaahay wada baahna gees kalena in ruuxa lagu yidhaha dee waxaa sameeya haddaad doonayso de haddii kalena waaba lagugu xambaari karaa waa lagu qasbi karaa cid ciday ku qasbi karta waxaanay kuba xambaari kartaa hadalkaa laba yidhaaha ilaahay subxaana wa tacaala cid ka maarmaysaana maba jirto cid qasbaysaana maba jirto ha jazmiyo liyajzima dee ducadii ha casmiyo ha gooyo saa ilaahay kuba weydiisto xadiidkan hore inuu soo marnay de malaha in haddii ruuxu usluubyadan laba yimaado oo nooca istiqnaa iyo ducadii oo kaba tegayay noqonaysaayo waa yar munaasabadii calaaqada xadiidkii hore ama baabkii uu laba yeelanayo dee usluubkani waaba usluub marka noqoto hadduu saa uba ducaysto qaalibanna dee waxaa laga yaabaa inaan ruuxa caynkaasi ducadii uu kaba tago waa waxyaalaha dee su-aal la-aantu ay kaba dhalanaysa iyo qadabka ilaahay xadaثna cabdالlahi qala xadaثna abu dawuud qala xadaثna cabdالرaحmaan bn abi الzinaadi can abihi can abana bni cثmaana qala samictu cثmaan qaala samictu nabiya slى اllahu عalayh waslama yaquulu bal abu dawuudku waa abu dawuud dayaalisi cabdiraxmaan ibn abi zinaadna abihi abu zinaad oo cabdullahi bnu dakwan horeynu usoo marayo marka la eego dadkii abu hurayda can ilacaraj acaraj isagoo wax ka waranayo asaaniidda aada u sarraysa mana min asaxil asaaniid isnaadkiisa uu kaga mid yahay ama inankiisani kollay dee aabihii lama sinee laakiin nin faqiihu ah isaguna atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaya imaam malik iyo tirmidi iyo cijri iyo way tawhiiqiyaan rag rag kala duwanoo culimada ka mida ayaa xagga xifdi ahaan iyo u daciifiya khaasatan markii dambe u baqdaad tegay intii horeu madiine joogay xifdigiisu aad buu u fiicnaabaa laba yidhaaha bal waa taas laakiin xadiidkan noo soo socdo dee aimo kalena way wariyeenba markaas oo waa xadiidee inoo sugan marka la eego guud ahaanbe ama aban ibnu cuhmaan waa aban ibnu cuhmaan ibnu cafaan weeye waa taabici dhexe oo taabiciintii reer madiinahoo hiqa qaale wuxuu yihi marka aban ibnu cuhmaan samictu cuhmaana wa abihi amiiru lmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan baan maqlay cali ibnu madini baa laga soo naqliya inuu idhaha aban ibnu cuhmaan aabihii wax kamuu maqlina laakiin waa tan inoo taala isagoo le samictu cuhmaana saxiixa muslimna way dhacday iyadana isagoo taalahoo bal waxaan leenahay samaaciisu waa inoo sugan yahay qaala samictu nabiya sala allahu calayh wasalama yaquulu man qaala ruuxa yidhaaha sabaaxa kuli yowmin maalin kasta subaxdeeda wamasaaa kuli laylatin iyo habeen kasta galabti markaa waagu u baryo iyo marka ay cadcadduba u dhacdo ama galab la gaadho ruuxa yidhaaha halaaan halaaan saddex saddex halaaanna waa dee fi sabaax iyo halaaan fi lmasaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayء fi اlardi walaa fi الsamaaءi wa huwa الsamiic اlcaliim lam yadurhu shayء oo waa dee dikrigan iyo isticaadadan iyo ducadan oo ah bismi illaahi macnuhu halkan waaba acuudu bismi illaahi badeen waxaan magacii ilaahay baan magan gelayaa aladii ilaahaasoo laa yaduru aanu waxyeelahayn maca ismihi magaciisa maca dikri ismihi ama maca alisticaadati bismih shay-un fi lardi walaa fi samaa shay dee dhulka ku sugan iyo samada adigu fiigeeda ahaaday aanu cid waxyeelahayn wahuwa samiicu lcaliim ruuxa intaa yidhaaha saddex kor yidhaha markaa balimka ka soo qado markii waagu baryay ama marka ay cadcadu u dhacday saddex goor yidhaahaa lam yaduruhu shay-un waxba ma dhimaan shayna iminka waa nakiro siyaaqu nafyi ku sugan shaygu wuxuu doonahaba noqdee wax waxyeelaya dhibaya ma jirto macnaa isticaadadan iyo dikrigan uu la yimi ayaa wuxuu wiqaayo uga noqonayaa xifdi uga noqonaya iyo wax ka ilaaliyo dhib kasta iyo balaayo kasta wax waxyeelaya ma jiro taasuu dha waxba waxba ma yeelaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh asaadiqu lmasduuq ayaa yidhi taas lam yaduru lam yaduru haddaba san aqriaya haddii dee lam yadurahu idiin taallana horada la fadxiyana kolley waa wax dee wej macruufa un waayo ficilka tadciif baa kuga sugan in jasmadii xarakadeedii sukunka ahayd ma muuqanayso laakiin marka luqada carbeed marka la eego ama dee marka la eego qolooyinkan cilmiga nooca waxaa laga yaabaa inay in badani doortaan xaaladan oo kale kol haddii dama ay ka horreysay damada in la raaciyo walow dee fadxana meesha ay imanayso walow dee taasi ay timaado in bal in kale waa wax adigu mala hadal dheer isaga yar baahan qiso aadu la yaab badnayd oo kolley kuba soo aroortay oo cilmiga iyo dalabkiisi iyo sabirkiisi iyo waxyaala oo intan yar kuba soo aroorta oo kutubta qaarkood ay soo naqliy ama dee kolley arrin dhacday weeye andalis bay ahaydna waabay jirtaa laakiin tan leeyahin waxa weeye haddii idin xarakaysan tahay imaka umuuraha ma taabanaye hadday yadurahu idin xarakaysan tahay ama dee sidaa carabkiinu ama ruuxii dikrigan aqriyaya iyadna dhibaata ma laha luqa ahaan waa weji jira tanna waxa weeyaan un balama waa say dee barhkood doortaan itbaac ahaan ay u doortaan halkan oo kale markay san tahay maha meel kale halkan oo kale markay san tahay iyadna waa jira haddaan lam yadurahu nidhaah iyo haddaan lam yadurahu nidhaahno lam yadurahu shay-un xadiidkaas buu ahaa xadiidka wuxuu tilmaamaya ruuxa asalahaana waxa waxyeelaya inaanay jirin ka badbaadayo waa ximaayo haystaa xasaanu haystaa iyo wiqaayo isaga ka ilaalinaysa shay kasta oo dhib laba dhibkiisa oo waxa weeyaan bal taas baa xadiidkii uu aabihi ka wariyo wa kaana wuxuu aabaan asaabahu mid asiibay darafun min alfaalija waa dhinaca ma in faalij ka mida asiibay kaanayn faacilkeeda ama ismigeeda waxaan ka dhigaynaa waa abaan bal xadiidka iyadoo abu da-uud iyo tirmidi iyo qolooyinkaasi ay wariyeen oo waxay ahayd dee cibaaradani way la socotay wa kaana abaanu imaka halkeenan adabkun baanay dhicin abaan baa wuxuu ahaa mid uu asiibay daraf min alfarij macnaa wa farij ayaa adugu ku dhacay ama wax kaba mida iyoanu dee waa kan xadiidkii uu warinayey hadalkiisu caadi buu ahaa waa loo imanaye laakiin de waxa weeyaan jirkiisii baa markaa barhkood kolley aanu awoodii uu lahaan jiray lahayn fajacala wuxuu bilaabay waa nin dadkii xadiidkan ka maqlay ka mid ahaa oo dee laftigaa iyagu ay kuwa wariyeen baa fajacala rajulu dee kolleynaa imaka kama dhigayno imaka inuu ahaa markaa zinaadba ee waa malaa nin dadkii xadiidka maqlaye ka mid ahaa ayaa wuxuu noqday ahaaday yanduru ilayhi inuu xaggiisa eegayo fafadina lahu isaguna eegidiisa inuu xaggiisa eegayo ku maqan yahay ayuu dareemay waxaa meesha jira oo macnu waa maxay xadiidkii waxaa ku sugnaa ruuxu hadduu dikrigaa subaxdii la yimaado ama iyo galabtii la yimaado inaanay waxba waxyeelayn dee ninkii xadiidkan warinayana waa kan farij baa ku dhacay marka wuxuu leeyahay laba mid weeye mid muxuu dee uga camalfali waayey kol hadduu xadiidkan warinayay waa mid ama dhinac kale dee sawka isagaba farijku kuba dhacayn kolle waxaa laga yaabaa inuu laba yimaadee sawkan ay jirto inay isagaba waxyeeleen oo farijka kuba dhacay oo dee mala xadiidku sidanba ma aha adugu waa waxyaalaha dee ruuxan dihnigiisii adugu ama dee istiqraabkiisii sababtiisu ahayd inuu leeyahay isaga camal la-aantiisa dee muxuu ugu dhaqmi waayo waxa uu og yahayba hadduu dee faa'iidada weyn leh iyo inuu leeyahy de mala xadiidkiiba sawkan ninkan oo dee la arko daahirku inuu odhan jiray haddaba ay xeleen xadiidku markaa malaa dee san ama cumuumkan ma laha ama waxyaalo saasa ayuu isagii ruuxii tasawuray xaggiisuu dayayay waa isagoo umuurahaas bal maalan dee qalbigiisi iyo waxyaala ay kuba jiraan ama istiqraabkaasi jiro waxaa dareemay markaa arrinkan istiqraabkiisii dee nadaradiisuu ka dareemay eh in aban ibnu cuثmaan faqaala wuxuu yihi aban ibnu cuثmaan aban ibnu cuثmaan ina alxadiiثa kamaa xadaثak xadiidku waa sida aan kuugu warramay un waa sida aan kuu sheego ujeedadu xadiidku waan maqlay aabahayna ayn rasuulka ilaahi u ka maqlay waa xadiid jiro faa'iidada iyo nafciga weyn ee waxtarkaa buu leeyahy ruuxu kol hadduu dikrigaa la yimaado de waana ruuxii isagoo qalbigiisii xaadira la yimi oo dikrigiina aan ka shakisnayn waayo waxyaalahan dee adkaartan iyo de cadciyooyinkiina umuurahan caynkan ee xataa fawaaid dunawiya leh ruuxu hadday arrintiisu tahay bal waxaan tijaabi iyo waxaan ubso ama shaki kaga jiro nafci uma yeelanayo waa sia ruqyadan oo kale taas ruuxu haddii aanu ictiqaadkii iyo yaqiintii iyo wixii aanu lahayn waxaanay waxba uma tarayaan ee waa marka la eego ictiqaadkii iyo yaqiintii marka uu leeyahu waxaan rumaysan yahay rasuulkii ilaahay baa san yidhi taas oo ay agtiisa yaqiin iyo ay noqoto wuxuu ictiqaadsan yahay markaas baa nafcigii iyo waxtarkii imanaya marka wuxuu yihi xadiidku waa saan kugu warramay walaakinii lam aqulhu dalika alyowma xadiidku waa taas waa caam ruuxa waxba waxba ma yeelayaan laakiin maalinta muu odhanoo dee markay qadar ilaahay uu kuu qadaray jirto wixii waa lagu ilowsiinaya ama taasoo laguma waafajinayo odhan inaad tidhaaho wuxuu leeyahy maalintaa waan iloobay maan odhanba dikrigan lam aqulhu lidalika alyowm maxaanan u odhan liyamdiya qadarula qadarkii ilaahay qadaray in faalijkuu dhaco si uu u fulo maalintaa layma waafajin oo maan odhan bal kolley xadiidku ama waa dikri kooban oo dee subaxdii iyo galabtii adkaarteedii kaa mida in xagga marka la eego baryadan ilaahay la barayiyo lamagangelayo sideeda cibaado u ah taas ka sokow dee wuxuu leeyahay faa'iidadan weyn oo ah ruuxa inuu u noqonayo waqaayo xifdi wixii shar lahaaba sharkii ama shay kastaba dhibkii uu uga noqonayo xifdi oo dee waa arrin ay tahay inuu ruuxii muslimka uu ihtimaamo udada ku dadaalo baab ducaaءi cinda الصafi fi sabiil الlahi baryadii la baryayey ama la ducaysanayey cinda الصaf fi sabiil waa markaa dee dagaalka lagu jiro gaalo layska hor yimaado waa waqti dee ruuxuba in naftiisu ay hami gelinayso oo waqtigaa ruux dee dikri xusuusanaya ina waa ruuxan dhimasho iyo dhaawac iyo dhib filanaya bal maalan wax ka weyn baa dee hortaagan marka ruuxa waktigaa qalbigiisii dee iyo waxyaalahaas iyo intuu mudma'in yahay ilaahay baryadii iyo taa xusuusani waa ruux bal maalan kolley aada u mudan uun xagga marka leego daacada iyo ku-xidhanka uu ilaahay kuba xidhan yahay iyo dikriga ilaah u tacawuday bal baryadii la baryayey marka la joogo amaama alcadow ee safkii laguba jiro jihaadna ay tahay fadliga ay leedahay iyo aqbalka ay leedahay weeye taas buu baabkeediya xdثna ismاعيل qال xdثna mالك عan أbي xاaزm عan سهل بن سعد qaaل saacataani kolley sanadka cidan qabtaa ma jirto ismaaعiilna waa ina abi uways oo ibn أkti malik horeynuu soo maray kitaabka marar ilaa bilowyadiisii abu xaazimna kol hadduu سهل بن سacad ka warinayo waa سلمة بن dinar ninkii زahidka o min صغاar taabicin waa slm ninkaas sahlkaba warin waya abu xaزim abu hurayre ka wariyaa jirta oo ka dabaqo horeeya isa isaguna taabicinu ah ee sahl waa raawigiisa waxaa la idhaahaa waa سلمة بن dinar waa nin زaahid ahaa inankiisuna kitaabka uu kuba sugan yahay cabdالعaزيز بن abi xaزim qaala wuxuu ihi سhl markaa waa mawquuf isagu ku taagan yahay muu odhan rasuulka ilaahi baa yihi salawaat الlahi wasalaamu عalيه saacataani laba saacadood tuftaxu waa la furaa lahumaa iyaga abwaabu samaa'i macnaa waa fiihimaa abwaabu samaa labadaas saacadood dhexdooda albaabada samada la furaa ee waa waqti markaa ducadii la aqbalayo taa waqalla waxa yar daacin ku da ducaysanaya oo markaa dee ama markaa ducaysta turaddu calayhi dacwatu lagu soo celiyo dacwadiisna waa yari macnaa waxaa naadir oo aad bay u yar tahay in ruux markaa ducaystay labadaas saacadood mid ka mida ducaystay ducadiisi aan loo aqbalina lagu soo celiyo labadii saacadood waxa weye xiina yaxduru nidaa-u waa marka dhawaaqan aadaanka salaadahan shantaa loo dhawaaqayaa markuu yimaado dee aadaanka iyo iqaamada dhexdooda waa waqti iyadana waxa weya ducada la aqbalo de markaa aadaankii kolley wuxuu la imanayaa jawaabtii iyo inuu la yimaado u yidhaaho sida muadinku wuxuu leeyahay wax laba mid ah marka uu taa dhammaystay aadaankiina uu muadinku dhammeeyo waqtigii ducada bilaabmaysa la ducaysanayay waana waqti ama muwaadinta ducada lagu aqbalo mid kaba mida min muwaadin alijaaba oo midi waa taa hore oo ah xiina yaxduru nida waa dhawaaqi salaada loo dhawaaqaya markuu yimaado xaadiro wasafu iyo safkii fii sabiil lahi markaa waa jihaadkii markaa dee gaalo la iska hor yimaadee fii sabiil lahi lagu sugan yahay waqtiga caynkaasa la taagan yahay waqtigaasna albaabada samadu way furayin ducada markaa la ducaysto ilaahay subxaana watacaala u aqbalaya bal xadiidku sanadkiisu waa sanadkan inoo sugan laakiin waa mawquuf umuuraha caynkanana in waqtigaasi uu yahay waqti mudan oo ducada la aqbalo waqtigaas taxdiidkeedu wax ijtihaad iyo faham kusoo bixi kara maaha marka xagga xukumka marfuuc buu noqonayaa lakiin waxaaban leenahay isagoo xadiidkan sahal ah ayuu inoo sugan yahay isagoo marfuuc abu daud sunantiisa waxaa ku sugan weliba min xadiidi sahlin marfuucan sintaani laa turaddaani aw qalamaa turaddaani adducaau cinda nidaa'i wa cinda alba'si xiina yulximu bacduhum bacdan waana xadiid musinde inooguba sugan abu daud sunantii albaaninas tasxiixiyo oo laba iyadu xaalo ama laba lama celiyo ama waxaa yar in la celiyo oon la aqbalin marka maxay adducaa cinda nidaa waa marka aadaanka agtiisa baryada ilaahay la baryo aadaankii kolley dee inta uu muadinku aadaanka wado iyada taa waxa jidaysani ee faquluu mila maa yaqulu lmuadinu in isagii lala socdo waxa uu kolba yidhaah laba yidhaaho laakiin markii la dhameeyo weeye welibana allahuma raba hadihi dacwati dabadeed bay noqonaysaa haddaba markaa cinda nida waayo xadiid kale ahaaba adducaa bayna alaadaani waliqaama laa yuradda ama lama celiyo aadaankiiyo iqaamada dhexdooda iyo waxiina albas waa wacinda alba'si dagaalka agtiisa xiina yulximu bacduhum bacdan marka waana dagaalkii aan fitan dagaal fidno ahayn ee dagaalkaa dee ah litakuna kalimat llahi hiy alculya loo dagaalamayo fii sabiil llahi laguma sugan yahay marka caynkaasna ruuxu waqtigaa baryada uu ilaahay baryo lama celinayo ee waxa weya taas bal marka ayn waxaan leenahay haddii aan leenahay kani xukmu marfuuc buu leeyahay isagoo marfuucana oo weliba min xadiidi sahlin ah abu daawud uu wariyeyna waa inoo sugan yahay oo xadiidkani waa inoo sugan yahay baabu dacwaati الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bal sheekhu raximah اllahu tacaala halkan tarjamadan mar labaadna wuu soo celin doonaa waana tarjamo iska dheer bay noqon oo rasuulka ilaahay ducooyinkiisii taas mar labaadna cinwaankan unbuu kuba soo celin doonaayo haddana daa'ifo kale oo ducooyinkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee kolleyna in ducooyinkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeen maalin dhaweyd baanu soo haynay caaisho xadiidkeedii inuu caaisho ku yihi alayka calayki bijumali ducaa waxaana xadiid kale kuba yimi kaana rasuulullaahi sala allahu ala alay slam yastaxibu ljawaamic ducaa hortaba ducadiisa dee ilaahay waxa uu siiyey isaga jawaamiculkelim oo waa ducooyin alfaadooda intay koobantay macnahoodu aad iyo aad u ballaadhan yahay oo dee waxyaalo badan khayr adduunya khayr aakhiraba kulansanaya saa daraaddeed gees kalena dee bal xag ma'huur inay tahay rasuulka ilaahi lagaba soo wariyey duco kaloo ruux la yimaada ama fulaan lagaba soo naqliyaana aanay xagga nuxurka iyo muxtawa iyo waxa ay kulansanaysa aanay gaadhahayn ducadii rasuulka ayay tahay inuu ruuxu ku dadaalaabaa ducooyinka ma'huurka ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagaba soo nariy isagoo dee baahidiisii gaarkaaba sheeganaya lakiin inta badan dee wixii way u jamcinayaanba wixii si gaarka ee xusanaya haba xusto rabbi ha ha u bandhigtabe laakiin ducooyinkan rasuulka u sheekhu allah ka raali aday inoo soo ururiyey tarjamo kale uu ku celin doono haddana daa'ifo kale inoo soo dhigi doonaa waa ducooyinka ah ee aljawaamic ee rasuulka ilaahay ducooyinkiisii ah mushkaatu nubuwa kaba soo baxay oo dee ay tahay in loo ihtimaamo iyaga la badsado iyaga la xafido ilaahay laguba baryo bal taaba weeye kolley baabkuna uu dheeraan doonaa kolley saaka casharka waa ti dheer cishaan yar fadhine lakiin halkan baan ku yar joojinayaa saaka casharka way noo socon doonaa waxaan leeyahay laakiin baab aada u muhima iyo mid kaloo kaba dambeeyo adducooyinkai rasuulka ilaahu majmuuco fiican halkan inoogu soo ururiyo sheekho ayaa inoo bilaabmaya intaasuu saaka inoogu jooga casharka wallah subxana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika